Inta badan marka la gaaro xilli roobaadka, waxaa sare u kaca badeecadaha kala duwan ee degmada Dobley, si gaar ah kuwa sida maalinlaha ah oo ay ka mid tahay khudaarta. Suuqyada khudaarta ee magaalada Dobley ayaa xilligan laga dareemayaa qiimo koror ku yimid sicirka khudaarta. Qiimaha khudaarta ee sare u kacay ayaa saameyn ku yeeshay dadka danta yar ee ku nool magaalada Dobley. Qaybaha khudaarta ee haatan suuqyada gabaabsiga ka ah ayaa waxaa ka mid ah yaanyada, liinta, basasha iyo sidoo kale baradhada. Qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Dobley ayaa ka warbixiyay sare u kaca ku yimid khudaarta iyo sidoo kale waxyaabaha sababay.
Iida Hilowle Cabdi suuqaan soo galnaa moosaan iska gadgadanaa liimaan iska gadgadanaa hadda mooskii waa naga ga'ay mooskii Soomaali ma noo imaanay mooskii Kenya noo imaanay hadda mooska Kenya hanuun adaga baqaarka gal lagu dhahay waa naga bololay qudaar la'aan waay wax noo yaala ma laha rafo waa qudaar wax yaala ma laha haa sida soo ma aha qudaarta xirantay soo inaan samata hadda saddex beri afar beri wax ma arkayn maalinta wax noo imaadaan maanta waxayna imaadaan hadda afar beri shan beri wax ma arkayn hadda halahoo liinaan soo qaatay kuwaas aan guri ka raadanaya hooye haa dirgaankii liinta horta maxaan qoda jirnay boqol hadda maxaa leeyahay dirgaankii saddex boqol saddex boqol markaan ku gadno maxaan ka raadanaynaa ee, konton kun afartan kun lixdan kun aan ka raadanaynaa waa da- daruur baana haysaa horta qudaarta wadana- wadamaha waa- waa noo furnaaye qudaar meel kasta nooga soo galaysa biilka yoonka quturyoonka isaabuunka wax waale waan hali jirnay hadda afar beri shan beri wax ma arkayn hal ma hadda saddex beri waan ma arkayn maalinta hadda liintaan garabka inka keenay kuwaana ilaalka raashinkooda ugu doonaa cabdiraxmaan maxamed xasan ani miisley baan ahay waxaan deganahay meel kaambuud la yidhaahdo miisley baan ahay baradhada yaanyada iyo qudaartan yaryar oo dhan yaan iibsan jiray oon ka ganacsan jiray markii hore waxbaan ka helaynay hadda laakiin waxba lagama helayo wax laga helayo hadda malaha jidku hadda u furmay waa hayado ahoo hadda macnaha oo lacaga iyo waxyaalaha la qorqori jiray waayihii hore la heli jiray waxyaalahaasna hadda ma laha meeshaan aan saarnaa meeshii markii oo qudaarta iyo wax walba ay imaan jireen oo yaaleen wax deen eh waa lagu siin jiray hadda ayagana deenta ma bixin karaan oo way ku adkaadeen marka waxyaalahaasa iska jiraan waxaa sababay roobaa da-ay kolley sidan macnaha arkaayo roob baa da-ay marka roobkii baa jidkaa xirmay intaas umaashaan dareemaya qudaarta laba qudaar bay ahayd saddexba aan ku dhaho mooska wuxuu noogu imaan jiray iyo liinta soomaali qudaartan kale baradhada iyo yaanyadana waxay noogu imaan jirtay xagga gaaras marka tii soomaaliyana roob baa xiray tii oo gaarasna roob baa xiray taasaa ayaa sababtay soo nolosheeda aad bay u saamaysay waayo waa waxba ma kala socdaan hadda dadkii masaakiinta ahaa oo anoo kale oo daanyarta ahaa wax iga iibsan jiray meelaha kabarwo iyo waxba meelaha joornaatu ay u raadsan jireen magaalada shaqo la'aan baa ka dhacday marka waa waa la isku xirxiran yahay walaal